إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله slى اllahu عalayhi wslm أجmaعiin ama bacd munaasabadan kariimka ee fiican ee ilaahay subxaanahu wa tacaala caawa wuxuu inala soo kulmiyey saxarata fircoon oo maalinta niskeegii horena duqaad ahaa kufaar ah maalinta niskeegii dambena noqday shuhadaa walaalaheena oo ninkaa cadowgii ugumaaday lacnat ullaahi calayh hadalladoodii baan aad ula yaabaa laakiin waa runtooda hiraqle markuu abu sufyaan uu yidhi inta islaamnimada gasha wax ka noqdaa ma jiraa maya buu yidhi abu sufyaan qof muslimoo diinta galoo ka baxaa ma jiru yidhi wahaakadaa bashaata bashaashatuliimaan buu yidhi iimaankuna saasoo kale weeye oo idaa hadduu qalbiga galuu ku dheehmo qofka waa lagu dilaa un kama baxo nin islaamnimada ka baxay hadaad aragto horaa nifaaqnima ugu jirtay ama wuxuu ahaa daraf buu ka joogay islaamnimada nimankan hadda cilmigu saasu qiimahaasuu leeyahay haddaa dunyo hadday adda riiribaadiye ahaan lahaayeen say ku islaamaan waa adkaan lahaayeen laakiin reer magaal bay ahaayeen culuma bay ahaayeen oo waxay culimo ku ahaayeen technolojiyadii waktigaa jirtay oo sixirka ahaa bay waxay ku ahaayeen qima markay arkeen wixii meesha ka dhacay uu muuse ku sameeyey fawaqaca alxaqu wabadala maa kaanuu yacmaluun faqulibuu hunaalika markaasaa fa ulqiya saxaratu saajidiin bal dhegayso dhulkayba ku daateen xataa hal kelima kama keenin oo inkaar ah ma intiidin cilmigu marka saas ku fiican yahay haddaa dunyawi hadduu yahay jineer hadduu yahay muhandis hadduu yahay hadduu diyaaradaha kiciyo haddaa aad ma aragta u helo nin xakiima oo garanaya dee arrimaha sida loola hadlo nin tabliiqan waxaan ku hi dadkii baanu kari lanahay bal ka warran wuxuu idhi dadka idinku ulbaad ku dhufataan laakiin anna waa xoodinaa buu yidhi waa oode xoodinta ma taqaanaan garan maysaa mara xoodinta lodaan xoodin jirnay hadda libaaxa waa la xoodiyaayo waa la iska sasabaa adduku qaato ukayn kula galo waa la xoodiya u seexan waa laga fakadaa dad badan baa kaga soo fakaday annagu waa xoodinaa buu yihi idinkuna ulbaad ku dhufataan dhac markaasuu dadku kaa yaacayaa waa runtood waxaan jabuuti ku arkay hadalka inaan dheereeyey marna oo mawduucayga ka baxee nin sigaar cabbaya oo niman tabliiqii wadaan markaa sigaarkana ma rabaan inay u diidaan oo u ka baxsan hadda inay sigaarka jooji ninkiina waxay rabaan inay dabaan waagii damba ninkii wuu raacay wadaad buu noqday uu tuuray sigaarkiina way dabeen si ay u wadwadeen ay ugu wareegeysanayeen sida caarada oo kale markay wax qabato ma cunto waa xidhxidhaa horta xadhigga bacdigii bay marka cuntaa waa xikmo xayawaankaas aad baan ula yaabaa markuu wax nool qabto ma cunto horta way xidhxidhi marka lugahiyo meel kasta ka xidho magagaas waxay doontay ku samayn inta ka horraysa isku taaban mayso maxaa yeelay uu la dagaali ama waxbuu yeeli ama uuba diliba iyadana waad orogteen oo jidhkeegu ma leh gas iyo saan ma leh meel hadduu ka dalooliyo way dhaman bal mawduucayga diban ugu noqdee qur-aanku oon habeenkii dhaweyd kelimada kale ahaa kalaam waxay laha ahlusunna waljamaaca oo khilaaf ma aragtay manhajka saxiixa haysta alqur'aanu kalaamullaahi minhu badaa wa ilayhi yacuud sidii habeenkii dhaweydna sheegnay ilahay hadalkiisii weeye waxa weeye xuruufuhu wa macaanuyihi kullu kalaam ullahi wey hadaan saa la odhanin ede wixii qiimo weynba yeelan maayo bukhaari iyo meelo kale iyuu la mid noqonayaa waa tanaasulayaa kitaabkaas qur-aanka ee mawduucu wuu ballaadhan yahay laakiin wax yar dhinac baan ka taabanayaa habeenkii dhaweyd waxaan idhi ahlulqur'aan baan wax yar ka taaban dee ahlulqur'aan haddaan waxoogaa ka taabanayno waa inaan ka taabannaa almucradayna canhu wiiga jeedsaday iyo kuwo kaloo ahlulqur'aanka ku dheehan laakiin allah ina badbaadiye iyaguna tubtii toosnayd la seejiyey laakiin qur-aanka inala akriya khatar baynu ku sugannahay baabkaa markaad akhrido naftu waxay ku odhanaysaa uwaysulqarani oo kale noqo uwaysulqarani waliyu min awliyaa illaahi buu ahaa xataa nebigeenna sal l slam cumar ibnu khadaab uu ku yidhi uways haddaad la kulanto ilaahiyay bari dhigo ilaahyo iga istikfardal waa taabici cumarna man huwa alcumar waa wasiirkii labaad radia allahu canhu ardaah waxa weeye min alcashara almubasharuuna biاljanna waa qofkii ugu horreeyeoo lagu magacaabo amiiru اlmu'miniin laqabkaa isagaa lahaa waxa weeye almuxadaث almulham waa loo warrami jiray hadalkiisa waa la maqli jiray hadalka uu yidhaahbu qur-aanku ku soo degi jiro intaasoo munaasabood uu ku soo degay nabigu wuxuu yidhi kaistifaar ilaahay ii ducee ku dhig waana taabici ogow nebiga ma arag sala allahu alay wasalam bila sharaf taamaysanoo aragga nebigoo la arka bila sharaf bay ahayd waxay ahayd maxaanku dhahay laandheernima yaa laga qaadayey iyo sharaf xagga ilaahi iyo hanoon nafta waxaa kuna waysalqarani noqo oo iska dhuumo baabka markaad fiiriso oo noqo nebigu sal alla alay slam kuwii uu tilmaamuu yidhi ruba ashcaa aqbara madfuucun bialabwaabi law abara law aqsama cala allahi la abara badanaa kaasi lama yaqaan dantaa yeeshay dharka ma aragta inaad isku wasakhaysa ma aha dharka wasakhaysanuu sido dan dan baa yeeshay dharka karkaranuu wato dan baa yeeshay laakiin madfuucun bilabwaab nina garan maayo casuumadaha iyo meelaha dadku jiraan iyo waa laga celiyaa waxaa lagu daraa dadka an aan la rabin low aqsama cala allahi laa bara ilaahay hadduu ku dhaarto ilaahay waa waa waa fulinayaa hadalkiisa marmarka qaarkii waxay odhanaysaa kuwaama noqon lahayd marmarka qaarkii naftu waxay ku odhanaysaa yaa laytanii lam talitnii ummii nafta kuugu sheeg markaad aragto baabkan markaad dhex gasho sababto baabkan khatar wey khatartaas waxbaa kaga jiraa dee ilaahay baan leenahay subxaanahu wa tacaala inuuna saamixo oo wax kale haddaan weyno inaan lafaha iyaga u fakanno daarta dambe oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyo caydha aakharo ilahay u naga dhigin caydh ila haddaad caydh noqoto naartaad geli ciyaadan billaah waana nolol ango-inoo joogto ah oo weligii weligaa waad noolaanaysaa oo si kasta haddii lagu gubo si kasta haddaad u cabaado si kasta haddaad u cabato naftu kaa bixi mayso idan mawtku markaas waa naxariis naftu inay kaa baxdo waa naxariis oo isilowdo hadda nin baa rasaas lagu dhufan markaaba firfir boo dhan waa ka baxdayba kaba raaxaysay tagtay ka baxdayba bahash laakiin kaa bixi mayso ruuxda aakharo ila ruuxdu waa abadiya sidaa darteed kaa bixi mayso ilaahay subxaanahu wa tacaala qaybta mucridiinta ah wuxuu yidhi isagoo ka warramaya waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walqow fiihi lacallakum taglibuun waxaa kaloo yidhi rabbi waqaala aladiina kafaruu lan nu'mina bihada alqur'aani walaa biladii bayna yadayh waa qoladii diidanayda wey waqaala rasuulu yaa rabbi waqaala rasuulu yaa rabbi inaha ina qowm ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura nabigeennaasaa yidhi sala allahu calayh waa mucridiintii waa ka jeedsadeen waa la dagaalameen waa diideen maantana dad saasaa muxoo caalamkao dhan qur'aanka waa ka soo horjeedaa xataa wax kale iska dhaaf qur'aanka ilaa waxa weeye axkaam buu la soo degay oo wuxuu la soo degay manhiyaad iyo awaamir ordun baa dharaadhaweed waxay manciday gabdhuhu inay xijaab la soo galaan jaamicaadka waa waa dawla fii a fii qalbi alcaalam alislaami bal ah fi laraadi almubaaraka shaam ku dhex taalla marka dad badan oo mucridiina imanaya oo qur'aanka ka hor iman waxaa iigu naxdin badan markaa aan fiiriyo nabigeenna sala allahu alay waslm kolkuu yidhi saddex qof baa ugu horayni oo ilaahay hortiisa la joojini ninka ugu horeeya waa muqaatil ninka ku-xigaana waa mutacallim ninka ku-xigaana waxa weeye mutasadiq saddexaasaa la keeni oo inaga inaga mid ah waxaa la weydiinayaa ninka muqaatilka ee mujaahidka ah nicamtii ilaahay wuxuu ogeysiinaya nimcooyinkuu ku nimcaystay baa sidaa makuu yeelay idha maku siiyey saa maku maku hanooniyey makugu akri haa marka maxaad samaysaa la odhanayaa dagaalkaagii maxaanku wuxuu yidhi ilaahay adi dartaa baan u dagaalamay oo sidaa iyo saa iyo saa kadaabta baa la odhanaya lama shida daalka halkan waa been sheegid kadaabta been baad sheegtay markaad leedahay been baad sheegtay kadaabta baad odhanaysaa kadabana wuu beenayey weeye kadabta been baad sheegtaa lodhany waxaad qaatagta liyuqaala laka jariiun waa geesi in lagu yidhaahdo baad u dagaalantay arrintaasina way dhacday dadku way ku ammaaneen adduunka intaad joogtay waad heshay darajadaadii adduunkaad ku soo laasatay markaasaa inta la qabto isagoo qashana jahannama gudaha loogu tuuray ciyaadan billaah ninkaasi waa mujaahid waxaa ku xiga ninka mutacalimka ah ninkaasi wuxuu bartay cilmigii wuxuu bartay qur-aankii wuu xifdiyey dad kuu baray dadkoo dhan baa yaqaanay ilaahay wuxuu keenayaa qiyaamaha hortiisa waa nicmooyinkiisii baa ilaahay yuu bari wax kastuu yuu u sheegi markaasuu isna aruntaa u aqoonsani rabbiyo saa ay samaysay markaasaa la odhanay maxaad ku samaysay cilmigii iyo wixii lagu baray ilaa dadkaan baray buu odhan cilmiga qur-aankana dadkaan u akriyey oo waxa fuliye macnaa awaamirtaadii kadabta baa isna lagu odhanaya waxaad saa u tidhi in la yuqaalu laka caalim in lagu yidhaha waa caalim in lagu yidhaahdo maxaa ku qaari weeye waqadayra lak arrintaasi oo ammaantaa waad heshay dantaadu intaasay ahayd heshay naartaa isna lagu tuurayaa ciyaada billah ilahuna badbaadi waxba garan mayno wallaahi bilaahi haddaanaan ka baqaynin in waandir cashiirataka alaqrabiin balliquu canii walow aaya aayadaha saasuu hadlaya haddaanan ka baqayn alculamaau warahatu lambiyaa wain alambiyaaa lam yuwarituu dinaara walaa dirhaman wainamaa warahuu lcilma haddaanan ka baqayn waa waan dhuuman lahayn meelahayagaasaan ku khalwayn lahayn rabbigayna waan la kulmi lahayn bal in aan wuxuun helo arriyo ahayn stostos meeluu naga soo galo maxaa yeelay ina nafsa la amaaratun bisuu imaam shaafici baa ka mid aha iyo ummad iyo culamo badan waxay tacalamna alcilma ligayr اllah faaba alcilmu ila lilah waa dhowid waxaan arkay nin ankari la-in jaamacada gudaheega markaan ardayda ku madiina munawara isagoo jooga oo sheekh noqday ninkii dacwadu galay u sheekoobay diintaa soo jiidatay way seetaysay markaasuu wuxuu noqday nin sheekha oo wanaagsan oo dadka wacdiyaya isagu maa la kulmay maasha allah ninkaa waa ishaysanay jaamacada gudaheegaan isku haysanayoo wuxuu ahaa daraf buu naga joogay oo culammada waxa suura jaamacada inuu ka soo horjeeday laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sidaas uu shaafici yidhi aimada kale yidhaahdeen tacalamna alcilma ligayr illaah faaba alcilmu ila lilah wakhtigaa aan joogno wakti ka riyo badan wakti ka halaag badan dadka cilmiga baranaya ma jiro shahaadada waxaa loo qaadanaya waa dunyo shahaadada caalamiga waxaa loo qaadanaya waa dunyo iska dhaaf isaga dictor dictor kelimada la yidhaahdo nin baadariya bixiyey oo kaniise ah kelimadu markaa waa kelimo aan fiicnayn magacan fiicnayn weeye culummadii hore ma lahayn bal akhriya kutubtii hore dictor ka maqli maysad ha nin darajadiisu kelimadaa ma hadlin kelimadaasi waana kelimo latiniya maaha af carabi sooma arkaysid culummada waktiga xaadirka ihi siday ilaahay uga badbaadaan qiyaamaha way adkaan mutasadiqii baa yimid isna saas oo kale waxaa la yidhahdana waxa saa aad u samaynaysay in lagu yidhaahdo waa waxa weeye waa saki waa nin maalka la baxa isna naartaa lagu tuuraya saddexdaasaa nagu soo socda amaamana ilaahu naga nabadgeli subxaanahu wa tacaala khatar baan ku sugunnahay ilaahu naga nabadgeli waxaa intaa da ini raacinaa bishaare ah waxaan u malayn intii idhahda meeshan fadhida kulligiin waxaa tihiin baan umnay ahlulqur'aan ni aan dugsi gelin laguma jiraan u malayn aan soo marin macallimiintiina da waynala joogaan u malayn maa inaan dugsi gelin inuu jiro nin qabqabla ah qabqablayaasheenna iyaa hadlay oo markaasuu yidhi waagii aan dugsiga ka baxay oo anarkaa ka baxay baan dee sargaalnimo iyo waxaan galay buu yihi dee maaragtay dawladda aan halkaas sii galay buui yaani waxaan meeshii isii caddaaday nin soomaaliya oon dugsi gelin waa naadir sidaa darteed ummadeennu waa umma muslima inagu raaraadin mayno qofkii caddaystay isagay jirtaa marka waxaan u malaya inaad tihiin ahlullah inaad noqotaan ma aragtay inaad tihiin baan umalaya ahlulqur'aan aad imtixaankan marka ku jirtaan aan sheegayo imtixaankan aan sheegayo inaad dhammaantiin ku jirtaan mucallimiinta iyo dadka culummada iyo dadka dadka wacdiyaana ay aada uga sii dhow yihiin halista iyo khatarta iyo dee waxa weeye qofta nafta naftu ammaan bay rabtaa hadda markay ammaan kuu timaado way farxi hadday naqdi ku yimaado waa boodi way naqsanayaabaad leedahay waa in lagu naqdiyaa fiican oo lagu yidhah waxba ma yaqaano oo lagu yidhaahdo wa wixiisu waa saas weeye waxba maaragta taasaa lagu qaatay oo nafta bal hoos loo celiyo laakiin haddii lagu ammaano malag baad smoodi khalaas waad fakan aakhiraad ku halaagsamaysaa marka horta dadkaasina way jiraan oo nebigeenna salى اllahu alayه wasalam wuxuu yidhi sayaqra'u اlqur'aana rijaalu laa yujaawisu xanaajirahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya nabigaa yidhi sal la qur'aanka waxaa akrin doonaa rag raggaa hunguriga dhaafi maayo dhoontooda dhaafi maayo macnaa qalbigooga geli maayo wey qur'aanku ku camal fali maayaan yamruquuna min addiin aw yamriquuna min alislaam labada riwaayadood islaamnimadana way ka dhex siibanayaan kamaa yamruqu sahmu min aramiya sida leebka ama rasaasta meesha lagu shiishaya markay ku dhacda ay uga boodo buu uga dhex bixi oo macnaa ku nagaan maayo wey ilaahay kuwaana waa ka magan gallay walow axaadiistaasi ku soo aroortay khawaarijta oo firqa ma aragtay daalla ah oo dadka muslimiinta gaalaysiisa allah inaga nabadgeliyo kuwaana allah inaga nabadgeliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sharciyeeyey kitaabka qur'aanka inaan dhegaysanno salaada maqhribka salaada cishaha salaada subaxa salaada subaxana ilaahay wuxuuba yidhi qur'aan buu kuhi wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda waa ilaahay bay inoo sharciyeeyey waxyaalaha quluubta ku islaaxdo oo mujtamacaadku ku hagaago oo akhlaaqdu ku toosto kitaabka qur'aanka oo la dhegaysta weeye laakiin man hum ahlu qur'aan ibn qayim oo tacriifinaya wuxuu yidhi ahlu lqur'aan alcaalimuuna bihi alcaamiluuna bima fiih kuwaasaa la yidhaha buuri wain lam yaxfaduuhu qisan inii sheegi sidaas inay jirto uu sheekhu oo saahida oo aad iyo aad hadalladiisa aan uga helo oon ini ma aragtay inagu naseexanaya kutubtiisa inaad gadataan ila kolkiisii hore zaahid buu ahaa qolada suufiyadu la socday ibnu taymiya ilaahay ku qabtay marka markaasuu sii toosay suhdigu kaa hadi maayo waxaad ku kortay kaa hadi maayo suhdigii marka waa ku dhex jiraa hadalkiisaasi waa run imaamu dahabi iyo a'imo badan markay soo rareen waxay yidhaahdeen dadkii qur'aanka dhammaantii xifdiyey fii cahdihi sala allahu calayh wasalam kaanuu arbaca qolena waxay yidhaahdeen shan qole waxay yidhaha waa lix waxaa ka mid ah salim ibnu ma aragtay salim ulmawlaa ma aragtay abi xudayfa baa ka mid aha waxaa ka mid aha sayid اlmuslimiin ama sayid اlqura waktigii nebiga sal sl ubay ibnu kacab waxaa ka mid aha cabdillahi ibni mascuud waxaa ka mid ahaa mucaadi ibnu jabal waxaa ka mid aha zayd ibnu haabit waxaa ka mid ahaa sheekh la yidhaahdo saxaabi la yidhahdo abu zayd oo ka mid ah adeeradii anas ibnu maalik inahaas baa qur'aanka dhammaantii jamciye ayna alcashara almubashiriina biljanna ma in jamcin weeye laakiin ninba in yar buu ka haystay qur'aanku ilay ma qornayn qur'aanka waxaa la ururiyey waad ogtihiine fii cahdi cumaan markaasaa dadku xifdigiisoo dhammaan galay laakiin markii hore ninba in buu haystay laakiin ragga ama saxaabta kulmiyey cabdillaahi ibn mascuud kaliya muhaajiriinta kaga jiray inta kale asaar bay ahaayeen radia allahu canhum waardaah waxaa halka aynu ka fahmaynaa dadka kale ee badnaa oo la odhanaya quraa baa la dilay toddobaatana markii dambe laodha meeshii musaylamatulkadaab lagu dili jiray yamaama quraadii baa ku dhammaatay ninba in yar buu haystay midda kale qaari haddaad noqosho fii casri saxaaba fii luqati saxaaba waxaa loo jeedaa nin qur-aanka xifdisan wuxuu doonayaa ka xifdisanaadee faqiiha iftoon kara dadka waxu akrin kara wax fahansan baa loola jeedaa kelimada qaari yum qowma aqra'uhum macnuhu saas weeye marka qur'aankaas ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ina amray inaan dhegaysanno inaan dhegaysanno baa qur'aankaa layna amray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi waidaa quri'a alqur'aanu faاstamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun ilaahay waxaa kaluu yihi fabashir cibaad aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah ilahay dadkaa dee waa ammaan waa dad ahlu qur'aankii weeye maxay siday ahaayeen marka waxaa ka mid ahaa ambiyadii waxaa ka mid ahaa rusushii waxaa ka mid ahaa awliyadii waxaa ka mid ahaa caarifiintii waxaa ka mid ahaa ahlu cilmigii waxaa ka mid ahaa saalixiintii dadkaasi marka qur'aanka way dhegaysan jireen way dhegaysan jireen nabigeenna sala allahu calayh wasalam cabdillahi ibni mascuud intuu u tegey ayuu yihi iqra' calaya alqur'aan markaasuu yidhi aqra'u calayka wa calayka unsil maadaan kugu akrin adaa qur-aanka lagugu soo din waasuu nebigu sal slam waxaan jecelahay inaan qoyrkay ka dhegaysto markaasaa nebigu sal sl awali suurati nisaa intuu soo bilaabay buu markuu soo gaadhay cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu wa ardaah qowlahu subxaanahu wa tacaala markuu soo gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida buu nebigu yihi xasbuka wuxuu yidhi fanadartu ilayhi faidaa caynaahu tadrifaani min albukaa nebigu ooye maxaa nebigu ilaa suuradda awalka ilaa hadda la soo akhriyaya halkan maxaa keenay inuu ku joogsado ku ooyo nebigu waxa weeye inagu inoo dhaxayaa marag buu inagu yahay markhaati buu inagu yahay marka inaga oo gelabgelabaa u tegayna qiyaamaha nebiga dembigiisii hore waa la dhaafay kii dambena waa la dhaafay sala allahu calayh wasalam dembi ma lahayn wuxuu ahaa afdalu lkhalqi akramu lkhalqi cinda allah sayidu waladi aadama maxaa keenay halkan nebigu sala allahu calayh wasalam inuu isku taago xikmadu maxay tahay inagu inoo dhaxayaa sala allahu calayh wasalam arrintaa xasuusta sala allahu calayh wasalam nebigu sala allahu calayh wasalam abaal gaar ah buu inagu leeyahay sala allahu calayhi wasalam abaal gaara buu inagu leeyahay saasuu yidhi wahaakadaa nebigu sala allahu calayh wasalam abuu muusa alaxshacari buu soo maray markaasaa isagoo akhriyayuu dhegaystay markaasu wuxuu ku yidhi dharaartii dambe marartu bikarbaarixa xalay waanku soo maray markaasaan hadal iyo waxaan dhegaystay qur'aankaad akhriyaysay markaasuu nebigu kolkuu dhegaystay wuxuu yidhi laqad uutiya haadaa mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud kan waxaa la siiyey danankii iyo sawdkii macaanaa oo aali daawuud oo aali daawuud siday ahaayeen markuu nabiyullaahi daawuud kitaabka zabuura bilaabo dhulkoo dhan xayawaanaadka buuraha waa la jidboonayeen ha way la jidboonayeen yaa jibaale awibii maca waayra way la jidboon jireen waa caalamkoo dhan baa waxa weeye dhegaysanayay oo la dhacaya hadal waxa weeye sawd macaan buu lahaa nabiyullaahi daawuud calayhi salaam markaasuu abuu muuse wuxuu yidhi haddaan war ka hayn lahaa laxabartuhu laka taxbiira haddaan maqli lahay oo ogaan lahaa waa sii tajwiidin lahaa buu yidhi sawd macaanna waan ku akrin lahaa nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam wahaakadaa kaana cumar bnu khadaab intuu u yimaada asxaabta asxaabta sida sunnadii saas weeye baa waxay odhan jireen ayaa noo akrin markaasu wuxuu odhan jiray yaa abuu muusa waa isagii laftiisii abuu muusa alashcari alyamani way markaasuu wuxuu ku yidhi yaa abaa muusa dakirnaa rabbanaa rabbigayana xasuusi kaana yaqra'u calayhim wahum yastamicuun intuu akhriyo bay iyaguna dhegaysan jireen haadaa waa samaaca weeye dadka waxa islaaxinayo wanaajinaya wey wahaakada kaana nabiyuuna marka qur-aanka lagu dul akhriyo waa ooyi jireen dadkii ahlucilmiga saasay ahaayeen ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujada wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wyziidhum khushuuca waa dadkii ahlu cilmiga ahaa wey qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu baa ka horraysay ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina min duriyati aadama min duriyati aadama wamiman xamalnaa maca nuuxin wamin duriyati ibraahiima waisraa'iila wamiman hadaynaa wajtabaynaa idaa tutlaa calayhim aayaat araxmaani kharuu sujadan wabukiya saasay ahayn dadkii muminiinta saasay ahayn awliyadii saasaa darteed baa ilahay ui afamin hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun xadiiska warka xasan u socda miyaa maxaa soo horreeyey suxufi ibraahim suxufi muusa wacdigunbayba ahaayeen am lam yunaba bima fii suxufi muusa waibraahim aladii wafaa anlaa tasiru waasiratun wisra ukhraa bal dhegaysta an laa tasiru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa waana sacyahu suufa yuraa bal dhegaysta naf naf ka xambaari karta ma jirta aakhira haddii la egtoko dembi waxaad isku hubtaana waa camalkaaga wey sheekh maxamed mucalim raxmatullaahi calayh oo hadda min ahli barsakha baa wuxuu odhan jiray waxaad isku hubtaay waa camalkaaga waana sidaas laakiin dee wax kaloo ku anfacayaa jiro waladu saalix sadaqa jaariya cilmun yuntafac haadaa yanfacuka laakiin shaygaad isku hubtaa waa maxay waa waxaad guntigaad dhiisha iskaga dhigtay wey guntigaad dhiisha iskaga dhigtay wey marka sidaa darteed waxaa la inaga rabaa khaasatan dadka qur-aanka xifdiyey oo nebigu yidhi salى اllahu عalيه wasalam wladii yaqra'u اlqur'aana wahuwa maahirun maca safarati اlkiraami اlbarara yacni qiime halkaasuu joogaa ninka qur'aanka intuu xifdiyey kor ka qabta oo weliba xafadada ah wuxuu la jiraa danjirayaasha ilaahay soo diray oo malaa'igta wuu la darajo yahayba wuubaa la joogaaba safiirka mar haddaad meel la joogto wax la cunayso la seexanayso meeshaa jooga la joogto safiir badanna tahay maca safarati alkiraami albarara laakiin waa goorma waa korku ku camal fala wey waa markuu qowlan wa camalan wa اctiqaadan qur'aankaa u raaco qur'aanku noqdo xujatan laka walaysa calayka markaas weeye iyo saad noqonaysa xadiiska kale oo kutusaya khayriyada oo man nebigu sal l slam inoo sheegay maarad khayrukum man tacallama alqur'aana laakiin kelimadan xadiiska axaadiis kaloo lamidaa jirto oo khayrukum man adcama alqur'aana waradda salaama khayrukum khayrukum liahlihi ismu tafdiilkan axaadiiska lagu soo arooray laakiin kan maahirka ah ku lamida weli ma ma aan dhegaysanin maca safarati alkiraami albarara iyo xadiiska kale le yuqaalu lisaaxib alqur'aan markuu jannada gala waxaa la odhanayaa qur'aanka waxaa lagu odhan iqra warqa waratil kamaa turatilu fi daari dunya faina aakhira waxaa la odhanayaa maxaan ku dhahda iqra warqa waratil kamaa turatilu dar اdunya faina manzilataka aakhiru aayatin kunta taqra'uhaa ama aakhiru aayatin taqra'uhaa aayad kasta aayad aayad baa loogu tirinaya marka maxaan ku dhahay fooqaqa halka aayadda u dambaysa ku markaa wuxuu tegayaa rusushuu la degi meeshay degaan ila nabigeenna sal alla alay slam wuxuu degan yahay firdowsa oo qalcada u sarraysa ah qalcadaasuu la degayaa marka rususha ila aayadihii qur-aankii way badan yihiin maxaa laga rabaa marka dadkan suluug waxaanaan u baahnayn oo loo baahnayn nin qaaric lqur'aan oo dhajis soo qaadanaya maad aragteen sugaal dhajisuu soo qaadanaya nin qaariclqur'aana oo oo ma aragtay garhka xiranaya nin qaariclqur'aana oo beenta namiimnimada fisqiga wax kasta afkiisa waxaa ka soo dareeraya adyaabi nin qaariclqur'aan oo muraaci ah oo wixiisoo dhanba ah dadka inuu tuso maya waxaa la rabaa shaksiyo gaara inuu ninkani noqdo waliba inagoo dhan weeye muslimiinta oo dhan waxaa la rabaa inaan shaksiyo gaara noqono side sagaashan iyo toddobaatan iyo sagaalkii baan umalaynay ahayd cam david markii heshiiska la kala qoranayey ummad ummad baabaadaynu nahay moogta inagu haddaa qarannimadeeni waan ka tegnay baa waxa soo wada fadhiistay telefishinka kaartar baanu malaynu ahaa manaaxim beegan iyo awra saadaad dhegaysa manaaxim beegan afka cibriga maa waa diiday inuu afka lagu hadlo anwarasaadaad wuxuu ku hadlayaa af ingiriiska kaartana dee afkiisa ingiriisku ku hadlayaa ninkan bal firi shaksiyadiisa yuhuudiga ah hadda wuu dhintay manaaxim beegan waa ra-iisul wasaarihii israa'iil wuu diiday inuu ku hadlo afka cibrigu wuxuu ku hadlay cibraaniga abubakar jazaa'iri wuxuu nagu yidhi kiiniyaan tegnay toddobaatan iyo dhowrkii dhalinyar gadh leh baa nagu hortimi bu yidhi boodhka markaasaan maxaa tihiin oo nasaarana ay yidhaahdeen markaas maxaa garhka u daysateen joma kenyata gar laba yidhi madaxweynaha iyaga saan ku dayanaynaa marka bal dhegaysta yani anigu waxaan idin sheegayaa rabaa inaan xasuusiyo inaan shaksiya noqono gaar ah uma muslimaynu nahay ama macuus qaado ama qamiis surwaalka ma dabargoyn karnaa ma iska hurnaa iska daynaa surwaalka baalkan waa maxamed rashiid rida keliya baan ka maqlay oo leh oo su-aal laga soo weydiiyey kambala kitaabkiisa almanaar tafsiiru manaar ku qoray surwaalku waa libaas muslimiin laakiin maxamed rashiid rida barsakuu hadda ku jiraa raxmatullaahi calayhi mucaasiriintana uu ahaa markuu arkay dadki inay wada qaateen baalkaa tarta kala go-an leh baagu wuxuu yidhi ma aragtay yuu fasaxay baan umalayn baan umalayn laakiin arrintu sidaas ma aha surwaalkii axaadiistu sheegtay kan ma aha kani waxaa la yidhaha isticmaarkaa keenay dictor bay oo kale la mid tahay waa isticmaarkaa keenay marka wuu sharciyoobay sidaa darteed gaalada waxay ugu talagashay inaguna kama inaan bedelin halkaasuu ka jeexan yahay uguma yn talagelin inay weysaystaan uguma talagelin kaadida iska maydhan korjooga inay ku kaajaan iyo ugu talagaleen kaadida ma aha dharkeennii ma aha dharkii nebi maxamed sala allahu alay wasalam ma aha libaasulmuslimiin libaasulmuslimiin qamiiska fuutada bahasha la yidhaahdo oo macaawista macawisna way yidhahdo carabiga waa lagu yidhaahdaaye iyo dharkii kaloo wanaagsan soomaalidu aad bay maaragtay see qalbi fiican tahay oo nimankii afqaanka oo mujaahidiinta ahaa dhar ay qaataan ma aragtay bay la qaateen in badan waxay ka raadinayaan marmay dharkan uu jihaadiya dharkan jihaad ba ah laa qiimata lahu haweenka afghanistan baa qaba oo ragga afghanistan baa qaba oo bakistan baa qabta haweenka bakale inala xajiya waa dhar dadweyne weeye ma aha dhar layskugu yeedho dhar caadiya weeye dad badan baa soo tulanaya waxaad moodaysaa inay ka raadinayaan waxoogaa diin waa dharkan waa dhar caadi weeye macawisteenu la mid yahay soo garan maysid laakiin dharkaan caadiga ahayn waa qamiiska nebiga sal ll ly slam wuu xidhan jiray wuuna jeclaa sala allahu alay wasalam sunnaduna saas weeye marka waxaan ka hadlayey quraa'da waxa soo dareedha carruur yar yar oo wakhtigana inagu dheereeye maxaanku idhaahdayey qur'aankii xifdinaya laakiin waxaa la odhan jiray ninkii hebel ahaa u looxtuuray maxay odhan jireen ninka ka tega diinta dadkii hore oo soomaalidu waxay odhan jireen ha u looxtuuraa la odhanayay ama u loo ma aragtay looxiiba tuuru ka tegey carruur yar hadda waxaa soo dareeray qur-aankii bay xifdinayaan dajis bay qabaan beritooliyana waxay aadayaan ama muhandis buu noqon ama meel kaluu geli qur-aankiibuu tuuri qur-aankiibuu ka tegi de ayaa dhulkii qaban ayaa dhulkii noqoni quraa waxaan manayn raaga habeen dhaweyd dhaar maalin dhaweyd xasuusiyay halkana waxaan idhi war gobolkan haddii soomaaliya degto oo soomaali galbeeddaasina degto oo dadka quraadii dareeraan ayaa quraa u noqon ayaa asal u ah ayaa dadka tujin ayaa dhigi madaarista waa sana saddexaad baan hadalkaa lahaa dadka halkan waa soo galeen waxaa ku soo dareeriyey dhib baa dhacday waa la kala hoyan oo nin kasta gobolkiisu ku noqon waxaa loo baahayaa carruurta yar yarka ah oo hadda soo koraysa qardho oo kale in la helo dad ku filan oo reer qardhood oo degaan ah dadka inoo yimid oo muslimiintina waddanka weynala leeyihiin weynaynala degayaan laakiin waa in la helaa dad asal ah marka waan inagu dheereeyey wsala allahu calaa muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin